Hay'adda Aqoonsiga iyo Isdiiwaangelinta Qaranka NIRA ayaa si rasmi ah uga daahfurtay xarunteeda cusub degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb galay daahfurka xaruntan cusub ee NIRA, Maareeye Ku-xigeenka Hay'adda NIRA, Gudoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Gudoomiyaha degmada Kaxda, iyo dadka ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Maareeye Ku-xigeenka Hay'adda NIRA, Cabdiraxmaan Saciid, ayaa sheegay in hay'adda dadaal dheer ugu jirto qaadashada kaarka NIRA.
Hay'adda Aqoonsiga iyo Isdiiwaangelinta Qaranku waxay mar kasta diyaar u tahay inay adeegga u soo dhoweyso dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan yihiin dal iyo dibadba. Waxay hadda xarumo badan ku leedahay gobollada dalka iyo sidoo kale gobolka Banaadir oo ah labadaa degmo qudhaatay ay hadda noo hadheen. Waxaannu sidoo kale leenahay xarumo ay hay'addu iskeeda ay u maamusho taasoo muddooyinkii dambena aannu culayska ku qaadannay oo aannu furaynay xarumo cusub oo hay-addu iskeeda iyadu u maamusho si diiwaangelinta loo fududeeyo safafka dhaadheeree ay ku jiraan dadkuna loo yareeyo waxaannu sidoo kale aannu qorshaynaynaa inaannu iyadana dalka dibaddiisa aanu geyno hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo soddon safaaradoodba insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dibaddu ay ka qaadan doonaan kaarhka aqoonsiga qaranka Gudoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir iyo Gudoomiyaha degmada Kaxda ayaa bogaadiyey xaruntan cusub ee ay ka hirgelisay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
dabcan kaarka waa la idiin sheegay waa laga hadlay degmooyinkoo dhan waa la geeyey xarumo kala duwanoo ee, magaaladay ka furteen kuwo kalena waa furi doonaan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan ku faraxsanaha degmada kaxda oo degmooyinka magaalada cirifkeeda ah in la keenay galabtay guddoomiyaha degmadaas si gooniya ugu mahadsan iyo maamulkiisa sida ay uga shaqeeyeen xaqiiqan hadda ka horna ma jirin oo degmada hay-addaanu ma joogin laakiin asagaa ka shaqeeyey mahaddaasna asagaa leh maamulka gobolkana asagu ku garab siiyey in hay-addii isdiiwaangelinta qaranka ee niira inay diyaar u yihiin inay qaataan inaad maanta goobjoog ka tihiin rabitaanka ay rabaan Xaruntan ayaa ah mid dadka ku nool degmada Kaxda u sahlaysa in ay si fudud ka helaan kaarka NIRA isla markaana ay ka nasan doonaan socdaalka dheeraha ay u tagi jireen degmooyinka kale ee gobolka Banaadir.